xuskan oo lagu xuseeyey maalinka caalamiga ah ee xirfadaha adduunka ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaana soo qabanqaabiyey hay-adda yus linki soomaaliya ugu horeyn qaara ka mid ah dhalinyaro la baray xirfadaha qaybahooda kala duwan ayaa ka hadlay waxyaabihii la baray iyo ahmiyadda ay maalinkan u leedahay
dharkaan keenaa dharka waa layga jartaa waana usii tolaa dadka qof walba marka nashada ay wadata haddee i tusto waa u tolaa waxaan kaloo sameeyaa youtubeka intaa kasoo degsadaa aniga tolaaba hadda dharka dharkan aa xiranahaaba kamid aba hadda aniga kusoo libistaba maasha allah hirqaanka waa baranay waanu ku shaqaysanaa gurigeyga kula shaqaystaa aniga baatayaal yarariisaa toshaa oo ciyaaleed ah waxaana ka iibsadaa dadka suuqa jooga oo keenstaa saakagataa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir oo dhankooda madasha ka hadlay ayaa waxa ay dhiirageliyeen xirfadlayaasha iyagoo sheegay in ahmiyad weyn ay xilligan leedahay barashada iyo ku shaqaynta xirfadaha adduunka aada la soco kartid aada ka shaqaysan kartid maxay ahaytoy aan maxay ahaytoy aan dhinacaas u dhaqaaqno taasna waxay ku xiran tahay oo ay hay-adda youthlink ay qabataa maxay ahaytoy xirfadihii siday usii lahayd iyadoo aasaaska ay u tahay in marka hore dadka laga dhiso dhinaca waxbarashada waxaa la rabaa aqoonta aad taqaanid inaad garab isaga ka heshid waayo mar walba macalin ma kula joogo waa macalin isaga labaatan afar sac kula joogo aan kaa seexanayn aan kaa daahayn marka xirfaddu muhiimadaas leedahay ee ayaguna muhiimadaasu leeyahay oo ah in shaqadaad qaban lahayd waxaad cilad bixin lahayd waxaad sameyn lahayd in aad si fudud oo reedi aad uga soo dhex saaran kartid meeshii agaasimaha hay-adda yuusa somaali linki ayaa dhankiisa ka hadlay madasha waxa uuna sheegay in kahayd ahaan ay dhallinyaro badan soo saaraan si sanadlaa kuwaas uu xirfadaha ay baraan ku shaqaysaa
ujeedada loo maalintan laisku nimidna waxa weeye waa maalin loogu talagalay loo asteeyey wacyigelinta in kor loogu qaado oo la baraarujiyo baahida loo qabo in xirfad in la sameeyo in la siiyo oo la abuuro barnaamijyo u ogolaanaya dhalinyarta inay ka faa-iideystaan oo xirfado ay bartaan si ay noloshooda si ay ula soo baxaan noloshooda xirfad u yeeshaan oo ay u shaqaystaan iyaguna ay wax isku taraan qoysaskoodana ay wax u taraan hay-adda youthling soomaaliya waa hay-ad ka shaqaysa la dagaalanka saboolka qeyb ka ah dadaalkaas qeyb ka ah gaar ahaan waxaan la shaqeynaa bulshada dalinyarta ah si noloshooda kor loogu soo qaado si loo yareeyo dadaalkaas qeyb looga noqdo wax looga geysto yareynta saboolnimada ah
maalinkan xirfadaha adduunka ayaa dunida oo idila laga xusaa sanad waliba iyadoo loo dabaaldego lana weneeyo maalinkan laguna tala gelay dadka ku shaqaysta xirfadaha in lagu dhiirageliyo